munaasabadan oo lagu xarig jarayay ceelbiyood cusub iyo beer laga hirgelinayo duleedka degmada guriceel waxaa soo qabanqaabiyey maamulka muasasada iqra foundation oo taageerta iskuulka maxamuud sabriye ee degmada guriceel kaas oo ay wax ka bartaan caruur agoon iyo danyar isugu jira ceelkan oo sida la sheegay loogu deeqay ardayda wax ka barata iskuulka waxaa ugu horeyn dhagaxdhigiisa hadal ka jeediyey gudoomiyaha muasasada iqra ee degmada guriceel doctor cabaas cali liibaan inaan maanta aan ka bilaawno meeshaan ama aan ka dhagax dhigno insha allahu tacaala mustaqbalka soo socdo ceel biyood oo qof muxsin ah oo aan ka baryayno ilaahayna uga baryayno inuu miisaankeeda ku siyaadiyo ajir xasanaada oo joogtaan ilahay uu ka siiyo ay ugu deeqday agoonta iyo dadka danyarta ah oo ay taageerto iqra foundation insha allahu tacaala ceelkaas wuxuu noqon doonaa ceel looga faa'iidaysto in ilmahaas mustaqbalkooda lagu dhiso qaabka wax loogu beerto iyo sida wax loogu tabcado iyo sida xoolaha lagu tabcado lagu bari doono dadka masaakiinta wadayntan ay ka faa'iidaystaan ayuu noqon doonaa insha allahu tacaala dhanka kalena qaar ka mid ah waalidiinta ubadkoodu ay wax ku bartaan iskuulkan ayaa u mahad celiyey ayaa ka mahad celiyey taageerada dadka muxsiniinta ah oo waxbarashada iqra foundation wax dheefkeedana bixi jiray gacantana ku hayay haddana kaalin labaadoo waxbarashadii gacanta ah ceel biyood ah waxbarasho ah nuuc walba leh haddana meeshaan ka furay aadaan ugu mahad celinaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa jannadii inuu ugu bishaareeyo waalideenkii iyo sadaqadaa jaariyada waxay ugu talagaleen ilaahay si fiican u gaarsiiyo jannadii ilaahay ku geeyo ayagana waa u mahad celinaynaa boqolkiiba boqol meeshaan galabta waxaa laga dhagax dhigay ceel iyo beer ee yeelanayso mu'asasada iqra foundation oo dad muxsiniinihii ay ugu deeqeen inay dadkaas ka faa'iidaystaan muhiimaddu waxay tahay keliya inaan ilaahayna ku mahadinno ayagana aan u ducayno ilaahay inuu sadaqadaas ay la baxayaan sadaqa jaariya ilaahay inuu uga dhigo ayaga iyo dadkoodii iyo waalidoontoodiina ilaahay inuu ku anfaco biyuhu waxyaabaha aad iyo aad qaaliga u ahy ka mid yihiin haddii la sadaqaysto ayagoo sadaqa jaariya ah haddana waxyaabaha nafta bini'aadamka ku xirantay ka mid yihiin biyuhu marka ugu dambeyn cabdulaahi macalin xasan oo ka tirsan mas-uuliyiinta iqra foundation ayaa goobta ka hadlay meeshaan waxaan hawshaan ka fulinayaa walaalaha iqra foundation oo horena gacanta ugu hayay iskuulka maxamuud sabriye ee magaalada gurceel insha allahu meeshaan waxaa loogu talagalay in ay maaragtay kabarbar shaqayso ama ay shaqada shaqa wadaag noqdaan iskuulka iyo hawsha ka socota ayna ka faa'iidaysan doonaan insha allahu ardada iskuulka wax lagu baro meeshaan waxaa loogu talagalay in ardada iskuulka dhigata lagu baro farsamada gacanta taasna waxaa looga dan leeyahay in ardadu aysan noqon markii ay wax bartaan oo cilmiga ay baranayaan inay maaragtay si oo practical ah inay inta u helaan iqra foundation oo ka mid ah hay-adaha khayriga ah ee ka howlgala deegaanada galmudug ayaa taageera agoonta iyo dadka danyarta ah kuwaas oo ay siiyaan adeegyo ay ka mid yihiin waxbarashada iyo caafimaadka